Dowladda hoose ee Hargeysa ayaa xaafadda Axmed Macalin Haruun ka dhagax dhigtay dhismo waddo cusub oo laami ah taa oo laga hirgelinayo xaafadda. Madasha dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa, guddoomiyaha xaafadda Axmed Macalin Haruun iyo mas'uuliyiin kale. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee Hargeysa Siciid Nuur Jaamac, guddoomiyaha xaafadda Axmed Macalin Haruun, Maxamuud Cabdi Xasan iyo agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose ee Hargeysa Injineer Maxamed Cismaan ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay waddadan xaafadda Axmed Macalin Haruun.
waddo aad iyo aad u muhiima oo runtii ahna qorshayaasha sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatan inoo hirgelaya mid ka mid a baynu taagannahay sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatanna shaqo weyn baynu ka qabannay iyadoo marka hore ay adkayd in isu socodka bulshada iyo xataa meel booyadda biyo usoo marto aanay xaafaddani aanay lahayn muddadaa amba intaa iminka aynu lugeynay ilaa hon kilomitr iyo dheeraad hal kilomitr iyo dheeraad ayaa waxaynu sanadkii hore u samaynay inaynu banayno garawaaga ka goyno dhirta sinno dhulka sinno deetana isku socodkii xaafaddii iyo adeegii bulshaduba uu socdo sanadkana insha allahu tacaala waxay noo fulayay bilaha soo socda n maanta ay noo bilaabmaysa inay waddada qaybtii labaad inay noo hirgasho oo laami ah oo ay fulinayso dowladda hoose magaalada hargeysa isku darta qadarta lacagta ay ku kacaysaana laba boqol iyo dheeraad kun oo dollar baa ku kacaysa inta badanna dowladda hoose magaalada hargeysa bixin doonta waddadan waxay ka kooban tahay kilomitr iyo laba boqol insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa inay wax badan ka tari doonto isku xidhka xaafadda ay kusoo xidhmayaan waddada koowaad marka waxaana rajaynayaa biidni illahi tacaala in muddo yar aan kusoo gebagabayn doono oo aan ka badnayn bil haddii ilaaha yidhaahdo kadibna dadku markaa ay kaga raysan doonaan dhibaatadii ka haysatay gaar ahaan xagga sare ee waddada oo aanay booyadaha iyo gaadiidku mari karin dadkuna ay dhibaato badan ku qabeen si kastaba ha noqotee waddadan ayaa waxaa ku dhib qabay mariddeeda dadka iyo gaadiidka isticmaala waddadaas